إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta alfurqaan alkataa'ib ayaa ballan qaaday kelimad muhiim ah oo uu jeediyey sheekh cali maxamuud raage afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa la baahiyey muuqaalka ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo ku sugan lafuule iyo dadka shacabka ah ee waddada maraya oo takbiirsanaya markay arkeen mujaahidiinta ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku dhaawacmay qaraxyo ka dhacay gobolka banaadir faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay howlgallo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen gobollada baa iyo bokool waxaa deggan xaaladda magaalada bariire oo ay isaga carareen ciidamada dowladda federaalka nin dhallinyaro soomaali ah oo muddo ku xidhnaa xabsi ku yaala dalka sacuudiga ayaa ka hadlay tirada soomaalida ah ee ku xidhan jeelasha dalkaasi iyo kuwa sida gaarka ah dilka ugu xukuman maamulka gobolka shabeellaha hoose ugu magacaaban maamulka koonfur galbeed ayaa sababta ay ku jabeen ciidamadooda u aaneeyey in dowladda federaalka awoodeeda isugu geysay gobolka shabeellaha dhexe ayna waayeen wax taageero ah bisha barakaysan ee ramadaan ee sannadkan ayaa ka duwan sannado badan marka laga hadlayo soomaaliya iyadoo ummadda soomaaliyeed rajaynayso inay ka xoroodo gumaystaha shisheeye dagaallo xooggan ayaa weli ka socda qaybo ka mid ah gobolka amxaarada ee dalka itoobiya haweenka ku nool deegaanka kuyabarow ayaa mar kale hadiyado ku wareejiyey ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ee ku jira jiidaha hore ee dagaalka warka dibaddana waxaad dhegaysan doontaan ciidanka suudaan ayaa dib ula wareegay gacan ku haynta goobo istaraatiiji ah oo dhaca galbeedka caasimadda dalkaasi ee khartuum
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalinimo sabti ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha sagaalaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan laba iyo labaatanka bisha saddexaad sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran goordhow alkataa'ib ayaa ballan qaaday in ay baahi doonto kelimad muhiim ah oo uu jeedinayo sheekh cali maxamuud raage afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin kelimadan ayuu shiikhu ka jeediyey xafladda qalanjabinta akaadamiyada sheekh cabdulaahi axmed sahal raximahullah kelimadda insha allah warkeena dambe ayaad ku maqli doontaan waxaa la baahiyey muuqaal muujinaya ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin oo ku sugan lafoo leh iyo dadka shacabka ah ee waddada maraya oo takbiirsanaya markay arkeen mujaahidiinta warbixin muuqaalkaasi ku saabsan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdisamed cabdulaahi
waa muuqaal kooban oo macno weyn xabaarsan goordhow ayaana internetka lagu arkay sidiisaba waxaa muuqaalka lagu arkayaa ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo howlgalla ka fulinaya deegaanada lafoole iyo sidoo kale ceelasha biyaha wadada laamiga ah hees ku xirta afgooye iyo muqdisho gaar ahaan aagga ceelasha biyaha iyo lafoole ay ciidanka mujaahidiinta ku sugan yihiin sida muuqaalka lagu arkayo wadada waxaa si nabadgelyo ah ku maraya gaadiidka dadweynaha kuwaasi oo marxabeynaya ciidanka mujaahidiinta mararka qaar gaadiidku way istaagayaan waxayna la sheekaysanayaan ciidanka mujaahidiinta iyagoo takbiirsanaya waxaana laga dareemayaa in dadweynuhu si aad ah ugu faraxsan yihiin ciidanka mujaahidiinta oo soo gaaray deegaanadaas muuqaalka ayaa si aada ugu faafay internetka wuxuuna daba socday sawiro dhowaan laga faafiyey ciidanka mujaahidiinta al-shabaab oo ku sugan duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanada ceelasha biyaha iyo sidoo kale lafoole muuqaalkan ayaa runtii waxa uu ka tarjumayaa sida dadka magaalada muqdisho iyo deegaanada u dhow degan ay ugu faraxsan yihiin in mujaahidiinta al-shabaab ay soo gaaraan deegaanadaas si ka duwan sida ciidanka dowladda federaalka ay sameeyaan in gaadiidka ay joojiyaan oo lacaga ay ka qaataan mararka qaar laga yaabo in darawalada la dilo amaba sidoo kale jirdil loo geysto waxay dadka shacabka ah si nabadgelyo ah ku marayaan waddada iyaga oona ku faraxsan sida laga dareemayo joogitaanka mujaahidiinta deegaanadaas iyo sidoo kale howlgalka amni oo ay halkaas ka fulinayaan ciidanka mujaahidiinta waxaana laga dareemayaa dadweynaha oo muuqaalka kasoo muuqanaya sida ay u takbiirsanayaan amaba u dhoolcadeynayaan waad mahadsantaha cabdisamad haddaba sidee buu baraha bulshada ugu faafay muuqaalkaasi goordhow la baahiyey ee lagu soo bandhigay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta oo howlgallo ka wada deegaanka lafoole ee duleedka muqdisho cabdifatax filbiin ayaa arrimahan la socday oo nooga sheekeynaya aad baad umahadsan tahay maxamed daahir calasow muddo ku siman laba saacadood ayaa uu muuqaalkan ku jiraa baraha bulshada wuxuu u baahayaa si aad ah waxaa lasii sheergareynayaa oo dadku ay aad u wareejinayaan videoga iyo sawiro khaas ah oo dadku ay soo goosanayaan oo dad badan waxaa la yaab ku ah gaar ahaan dadka taageersan dowladda federaalka iyo kuwa ka midka ah bulshada takbiirsanaysa ee gacnaha kor u taagaysa ee gaadiidka b l ka ah saaran kuwa gaadiidka kale caadiga ah saaran oo aadka ugu farxaya markii ay arkeen ciidamada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo taagan inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye taas ayaa afkalaqaad iyo ama kaag iyo dhabanahays ee ku ah runtii muddadaas lama soo koobi karayo wakhti ayay qaadanaysaa ee cadadka dadka ah ee adeegsaday balse tusaale yar oo looga qiyaas qaadan karayo xawaaraha uu ku baahayo waxa uu yahay hal akown oo keliya ayaa shan iyo toban kun oo qof dad ku dhow ay ka daawadeen ee durbadiiba la baahiyey muuqaalkan waa muddo laba saacadood ah gudahooda weliba hadda oo aad loo sii arkayo oo loo sii baraarugayo saacadiiba daawashadu aad bay uga sii badnaan doontaa waxaa laga yaabaa caawa milyan iyo malaayiin qof in ay daawato muuqaalkaasi oo ah muuqaalka loogu hadalhaynta badan yahay ugu kulul ugu xiisaha badan ee maanta ee gelinkii dambe baraha bulshada ee soomaalidu ay isticmaasho markaa kusoo bahay oo kusoo dhacay waxyaabaha cajiib kale waxaa ka mid a commentiga iyo aragtida dadku ay ka dhiibanayaan dadku boqolkiiba sagaashan iyo shan waxaa la dhihi karayaa aad bay ugu faraxsan yihiin muuqaalkan waxayna heleen intooda badan macluumo aanay horay u arag ama aanay horay u baahin sababtoo ah waxaa bulshada muqdisho kale ku badan warbaahinada iyo dacaayaadka ayaa aada ugu badan marka dadku aad bay u yaaban yihiin waxay muujinayaan farxad cabdinaasir oo kale wuxuu leeyahay nasrigu wuu dhow yahay ee ha la adkaysto ayuu leeyahay allowna tusi namber afar oo sidan oo kale ciidamada mujaahidiintu ay ugu sugan yihiin cali cabdulaahi wuxuu leeyahay wallaahi waan ku farxay goorma iigu dambaysay inaan arko allaahu akbar guulaysta sabra nasrigu wuu dhow yahay annagana waan idinsoo dhoweynaynaa inshaa allah ayuu leeyahay caaisho waxay leedahay caaisho cuud ayaa ugu qoran allaahu akbar guulaysta geesiyadii islaamkow nasrigu wuu dhow yahay allaahu akbar haajara waxay leedahay wax yar ayaa ka haray ee ducada badiya inshaa allah ciidan stadium muqdisho inaan ku tukano wacnaan lahayda ayay leedahay xamse wuxuu leeyahay allaahu akbar allow guuleey walaalaha mujaahidiinta safiya waxay leedahay bulshadu aad bay u tabeen nidaamka iyo wakhtigii jihaadiyiinta xilliyadii xamar iyo ceelasha labadii kun iyo sagaalkii labadii kun iyo koob iyo tobankii dadku way u haraadsan yihiin sida muuqata soo laabashada raggan allah ayaa aanu ka baryeynaa bay tidhi inuu noo soo celiyo waa loo hiloobay araggooda nin lagu magacaabo baashi oo ka mid ah ciidamada dowladda federaalka sida ka muuqata sawirkiisa u saaran meesha wuxuu leeyahay dadkii oo dhan argagixiso ayay noqdeen isagoo aad uga xun dareenka bulshada takbiirsanaysa ee aadka ugu faraxsan ee mujaahidiinta nooc walbay ahaadaan marka ay waddada marayaan muuqaalkana runtii waa muuqaal aad u qiiragelinaya dadka oo dhan marka laga eego aragtiyadaha ay bixinayaan nin kale wuxuu leeyahay fadhi nooma yaalo waxaa noo soo socda waa cali axmede waxaa noo soo socda buu leeyahay sidii suuriya oo kale suuriya wuxuu leeyahay lama filanayn shacab hal mar xamaasad hayso inay soo galaan caasimadda dimashaq kuwii horey u jeegoyna ay maamulkiiba ay weeraraan hadda waxaan ka baqaynaa in dadka muqdisho jooga ay naga hoos kacaan ayuu leeyahay ninkan isaga ah oo siyaaqa hadalkiisa muujinaya inuu yahay xubin ka mid ah dowladda federaalka marka maalmihii lasoo dhaafay ee waxaa aad u sii xoogaysanayey walwalka iyo carada dowladda federaalka waxa ugu weyn khasaaraha waxa u barbar socda furimaha iyo dhulka laga qabsanayo dareenka dadweynaha shalay beriire ayay ahayd dadkii oo ku faraxsan oo agabkii dowladda federaalka iyo raashinkoodii qaadanaya deegaano kale ceel baraf oo kale waad arkaysay ee dadkii oo soo dhoweynaya mujaahidiinta dukaanadii oo iska furan marka dareenkaas oo dhan ayaa dowladda federaalku runtii wuxuu ku hayaa xanuun iyo welwal fara badan marka la eego kommentiyada ay ka bixinayaan jaamaca joof nin la yidhaahdo isagana wuxuu soo qoray oo aragtiyadu way badan yihiin aan ku soo gebagabeeye eh dowladda waxaan ugu baaqayaa buu leeyahay inay iska xirto gebi ahaanba warbaahinteeda oo wuxuu leeyahay hoggaanka wararka waxaa la wareegay al-shabaab ayaa la wareegay buu leeyahay dowladdu waxay noo sheegaysaa bis meel hebel ayaa duqayn ka dhacday wax caddayn ah oo ay noo keenaysana ma lahan meel hebel ayaa al-shabaab lagu jebiyey ayayna leedahay wax caddayn ah oo la socdana ma lahan marka waxaan idinkugu baaqayaa in la xiro warbaahinta dowladda ayuu leeyahay qofkaas maxamedow marka la isku soo uruuriyo aad buu usii baahayaa muuqaalkan soo bandhigaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan muqdisho iyo afgooye inta u dhexaysa kal hore sawiro ayay ahaayeen wixii la baahiyey oo sida aadka ah dowladda federaalk ay uga qaylinaysay haddase muuqaalka runtii wuu kasii xeel dheer yahay wax badan oo sawirada aanan lagu arkayn ayaa lagu arkaya ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku dhaawacmay qaraxyo ka dhacay gobolka banaadir wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qaraxyo maanta ay ka dhaceen isgoyska ex control afgooye ee muqdisho iyo agagaarka shirkadda coca cola ee degmada yaaqshid saakay ayaa qarax xoogana la beegsaday fariisin ciidanka dowladda federaalka ay kaga sugan yihiin isgoyska ex control afgooye ee muqdisho qaraxaas waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda askarta halkaa fariisinka ku leh ayaa qaraxa kadib riday rasaas xoogan waxaana ciidamadaasi ay qayb ka yihiin ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan baraha kontarool ee lagu dhibaateeyo darawallada kaxeeya gawaarida goobjooge ayaa ka warramay sida ay wax u dhaceen qaraxniyo khasaaraha waa mid dhaawac iyo maratay laba laba qof ku dhaawacan waa ciidamada dalcadka maya meeshay fadhiistaano oo baabuurta ku baara hadis control waaye geeska maa meesha masaajidka bilaal alxer aad waa lakala xeray muddo badan xerreed oo la baarayo meesha gurigii oo meesha qolkii meeshiisa waa burburay sidoo kale muqdisho waxay mujaahidiinta qarax la beegsadeen fariisin kale oo ciidanka dowladda federaalka ay ku leeyihiin agagaarka shirkadda coca cola ee degmada yaaqshid waxaan xaqiijinay dhaawaca hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda dhanka bakool faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgal qarax ah oo shalay ciidamada mujaahidiinta ay ka fuuliyeen degmada waajid dhimashada waa laba askari oo etoobiyaan ah oo mid ka mida uu yahay sarkaal miinabaara ah dhaawacna waa laba askari oo etoobiyaan ah dhanka gobolka baay xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidanka koonfur galbeed ku gaaray weerar qorshaysan oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen ciidamo ku sugnaa makuuddo oo dhacda duleedka baydhabo dhimashada waxa ay gaartay afar askari dhaawacana waa labiyo toban kale markaana shabeellaha hoose waxaa degan xaaladda magaalada bariire oo ay isaga carareen ciidamada dowladda federaalka wariyaheen cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa howlo shaqo u jooga bariire waxaana uu ka waramayaa xaalka guud ee magaaladaasi
aad baad umahadsan tahay haashim cabdinaasir xaaladda magaalada berire saaka way xasiloon tahay waxaan la soconaa habeen hore in ay ka kala farxadeen ciidamada dowladda federaalka ah ee halkaa ku sugnaa oo gaarayay lix boqol oo askari hubkoodana watay agabkii ay ciidamadu haysteen in badan oo kamid a iyo rasaastiina ay ka tageen oo rasaastiina ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin shalay ay gurteen wixii kale ana sheeg dadweynuhu ay gurteen marka magaalada xasiloonaya ka jirta ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ku sugan dadka bulshadii deganeedna ee waxay degan yihiin sidoo kale waxaa xasilooni laga dareemaya iyadana sabiid oo ka xagaysa maaragtay isheeg berize kala xigta dhanka afgooye una jirta magaaladaas toddoba kilomitr ayadana ciidamada xarakada shabaab ilmujaahidiin ayaa ku sugan waxaa sidoo kale iyadana iska xasiloon muddo toddobaad ka badan magaalada la yiraahdo awdil oo ciidamada xarakada shabaab ilmujaahidiin ay dagaal askar badan oo dowladda federaalka ka tirsan lagu lahay kuwana lagu dhaawacay ee kula wareegeen marka jawigu waa mid xasilan waddooyin xirnaa waa ay furmeen oo maaragtay beriisa iyo awdhigloo kale waddada su isku xirtaa way xirneed muddo dheeray xirneed hadda waa ay furan tahay gaadiidka waddadaas maxay u xirneed sababtay u xirneed maxay ahayd
waddadaas dee waxay u xirneed dowladda federaalka oo ka baqaysay haddii la isticmaalo ama ay shaqayso in xarakada shabaab mujaahidiina waxa isticmaalaya waddanka isticmaalaya ay ka mid noqoto marka jawigu waa mid xasiloon
marka bal cabdullahi waxaad ka warantaa hadda ciidamadii dowladda federaalka waxaad sheegtay ilaa lix boqol inay gaarayeen oo ciidan yar aysan ahayn ciidankaas bal ka waran xaggey ku dambeeyeen ciidanka waxay tageen halka la yihahdo aala yaasir oo maaragtay kaadiga ku haysa lamar konton halka oo ciidamada shisheeye ay fariisiin ay ku leeyihiin habeen hore markay farxadeen halkaabay tageen oo shala subax bay galeen yani markii ay galeen dowladda federaalka waxaa igu maqaalaa inay baabuur xamar ka soo dirtay ayna u sheegtay inay kulligood xabsi yihiin islamarkaasina la xukumayo oo maxkamada la geynayo waxaana dowladda federaalka waayadan go-aan uneed askarigii furunta kasoo carara in ay tiraahdo waa la dilaya oo waa tog oo qayaar qaran buu sameeyey ciidamada markii gawaarida loo keenay waxaa igu maqaalaa in ay diideen nin walibana qorigiisa uu koobgareystay ama xabadda gashaday uusana doonaynin in uu gaariga fuulo islamarkaana waxaa lagu qasbanaaday in gaadiidkii oo faaruq ay xamar ku noqdaan xog hadda aan helayo oo saakadan igu soo dhacday ay sheegaysaa ciidankii in badan oo kamid ah in ay inta mootooyin qaateen ay xamar galeen qaar yar oo saddex meelood meel ah uu aalayaasir ku sugan yahay kuwa xamar galna mid walba uu doonayo qaabkii uu awoodo in uu isu dabero iyo si kasta uu ku badbaadi karayo dhinaca kale magaalada afgooye ayadana waxaa laga soo sheegayaa cabsi saa'id ah maamulkii degmada waa uu ka tegey xamar buu galay waxaan arrintaas sabab u ahayd markii la arkay ciidamo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin oo baaraya gaadiidka dadweynaha kuna sugan ceelasha biyaha iyo lafoore oo muqdisho afgooye u dhexaysa waddada afgooye xamar isku xirtana ay marto marka maamulkii xaaladda ku cuslaatay way kala carareen oo xamar bay galeen wuxuu ku sugnaa degmada afgooye ciidamada joogana waxaa laleeyahay difaacyada qaar way ka baxeen oo difaacyo gadaalay isugu tageen si ay isu kaashadaan haddii lacal lasoo weeraro waxaa kaloo ugu maqaalaa in ay shireen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan qeybta san gobolka hashadallah hoose iyo gobollo kale lagana hadlay qaabkii laisu difaaci lahaa saraakiisha kulankooda waxaa la ii sheegay in uu guuldarro kusoo cidlaaday ka gadaal markii qaarkood ay soo jeedeen in la dagaalamo ku kale waxay yihahdeen meeshan wax dagaalama fadhiya lama arko waa la isqayaanayaa ciidamadani ka baanheysta waxayna la-yihiin dowladda federaalka maantay askar u dagaalanta oo ay soo diraan oo duusha askar walba wuxuu yidhi anugu al-shabaab ma aadayo sidan xogta ku helayo umana socdo marka xaaladdu waa ay ku cakiran tahay dhanka kanaal oo kale iyadana waxaa laga soo sheegayaa walaa xoog lahaa laga sheegayaa oo waxaa la leeyahay ciidamada kusukaas iyaga u dhowdu aad bay inay jirsan yihiin qabsi xooglana way haysaa marka dhinahaas ayaa igu soo dhacday oo war ah nin dhalinyaro soomaali ah oo muddo ku xirnaa xabsi ku yaala dalka sacuudiga ayaa ka hadlay tirada soomaalida ah ee ku xiran jeelasha dalkaasi iyo kuwa sida gaarka ah dilka ugu xukuman sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena farxaan cali cabdullaahi cabdulaahi cabdiraxmaan yuusuf waa nin dhallinyaro oo soomaali ah wuxuu muddo sannado ah ku xirnaa xabsi ku yaalla sacuudiga wuxuu ku xukumnaa dil toogasho ah laakiin alle ayaa ka soo badbaadiyey wuxuu ka warramayaa tirada soomaalida ee ku xidhan jeelasha sacuudiga iyo kuwa sida gaarka ah dilka ugu xukuman wuxuu sheegay in dadka xabsiyadaas lagu hayo ee soomaalida ah ay ka mid yihiin culimmo iyo aqoon-yahanno soomaaliyeed oo beri ka ah tuhmada loo haysto ee ah inay kontorabaan soo geliyeen sacuudiga dadka dhallinyarada ee walaalada soomaaliyeed qaybta ugu horreysay hadda meesha ku jirta ee afar iyo afartanka ee dilku ku xukuman kii ugu horreeyey waxaa la qabtay labada kun sideed iyo tobankii bishii lixaad baa la qabtay inta kale laakiin sagaal iyo tobankii inta ugu badan aniga waxaa lii qabtay labada kun iyo labaatankii bishii sagalaad qayb waxaa ku jirto oo cilmawdiina oo dadka aqoonta lahaa oo soomaaliyeed oo sharaf leh oo qaybtooda xitaa hadda aan magacaasooda kuu sheegi karo iyo da'dooda waxay tahay oo xuduudda kasoo galay aana micno lagu hayn laakiin erida wixii kasoo gala nidaam waxa u yaallo nimankaa xaarisan xuduudka qof allaal qofkii aaggaa kasoo gala in ay ku xukumaan hadaro kur nidaamka waagaa dilka ahaa soomaalida afartan iyo shantan dil ku xukuneed oo mid laga dila ilaah naxariis- naxariis janaan ka waraabiya iyo afartan iyo lix oo hadda xukuman aan kaga soo tegay jeelka iyo afartan iyo toddoba oo soo baxday dafcadii ugu eh, dadka ugu horreeyay soo baxay afartan iyo toddoba ah waxaa ku xigay lix haddana annagaa ku xigno lix kale si ayna soo baxnay si kastaba dalka sacuudiga ayaa waxaa dhaqan ka ah dadka gala dembiyada ay ka midka tahay daroogada in lagu xukumo xabsiyo muddo dheer amaba dil qorgoyn ah iyo daldalaad aan waafaqsanayn shareecada islaamka waxaana daraasado laga sameeyey dilalkan qaabka wuxshnimada ah ee ay fuliso sacuudiga lagu ogaaday in sanadkii aynu soo dhaafnay ee labada kun afar iyo labaatanka ay dishay wax ka badan laba boqol qof oo u badan soomaali qaar ka mida culimmada iyo waxgaradka bulshada ayaa qaba in dhalintan riskiga u gelinaysa naftooda inay gaaraan dalalka waddanka dibaddiisa ah islamarkaana ay si koox koox ugu baaba'ayaan badaha saxaraha iyo jeelasha ay sabab u yihiin dowladda federaalka iyo maamulada ka jira dalka ayagoo tilmaamay dilalka dhaca iyo canshuuraha aan xadidnayn ee ay ku hayaan bulshada ka dambayso in dhalinta nafahooda halaag u geliyaan taas oo waalidiin badan ku abuurtay urkutaallo aan ka go'in abid haddaba xabsiyada sacuudiga ayaa waxaa ku jira kumannaan maxaabiis muslimiin ah waxaana ka mid ah rag culimmo waaweyn iyo daaciyiin kuwaas oo intooda badan dembiyada loo haysta yihiin keliya inay dhaliileen qoyska reer boqor oo ah hoggaanka haatan haya talada dowladda dabadhilifka u ah maraykanka maamulka gobolka shabeellaha hoose ugu magacaaban maamulka koonfur galbeed ayaa sababta ay ku jabeen ciidamadooda u aaneeyey in dowladda federaalka awooddeeda isugu geysay gobolka shabeellaha dhexe ayna waayeen wax taageero ah faahfaahinta warkan waxaan u hayo waryaheen cabdiraxmaan beder iyadoo isbuucyadii lasoo dhaafay ay gobolada shabeellooyinka ka socdeen dagaallo xoogan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegayeen degmooyinka iyo deegaanada gobolka ayaa markii ugu horreysay waxaa ka hadlaya xaaladda gobolka maamulka gobolka shabeellada hoos ugu magacaaban maamulka la baxay koonfur galbeed gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada udhig loogu magacaaban kan koonfur galbeed ninka lagu magacaabo maxamuud saako ayaa qiray in ciidankooda iskaga baxeen deegaanka bariire islamarkaana ay ka cabsi qabeen weerar kaga imaado dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sii hadlaya ayaa wuxuu sheegay in ciidamadii ku sugnaa deegaanka bariire ay goodoon galeen haddii dagaal lagu soo qaaday xiradoodan aysan jirin wax gurmadoo soo gaaraya maadaama ciidankii dowladda iyo dhammaan saraakiisha iskugu tageen dhanka gobolka shabeellada dhexe wuxuu sidoo kale qiray in degmada awdhigliya deegaanka sabiid ay haatan gacanta ku hayaan maamulkeedan ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sidoo kale tilmaamay in ciidankooda ku sugan gobolka ay culeysaad kala duwan wajahayaan iyo warkaas waxa waa ka jiraan oo dee ciidankii dib ay usoo baxeen xaala xaalad dagaalna waayo xaalad waa xaalad dagaal maadaama ayaga dib ay ugu soo sikadeen dee abadheeglana nimankii ay joogaan oo dhankan kalena ay jiraan oo culeys ay jiro dowladana gurmud laga la-ayo awoodeedii iyo waxay dhina shabeellada dhex ay isku geyso dee madaxweynihii iyo taliyihii xoogii taliyihii militariga maxkamadda shuuti kulli shabeellada dhex ay aadeen oo dee gobolkan shabeellada hoose in loo maleeyo soomaal oo dhan oo kamid aheen maadaama dantaa ku qasbaysa ciidamada inay dib usoo baxaan waana kasoo baxeen beriiri sax waay waa soo faarujiyeen shabeellada dhexaa la aaday marka maadaama dowladii federaalka ee ay naqatay dowladda shabeellada dhexe maadaama ay naqatay ciidamadan dhormar dagaal ay qabsadeen oo gurmudda ay waayeen diyaarad wax duqay hees la heenin gurmudda ay waayeen danta waxay ku qasabtay maadaama abadheegla laga haasto sabiib iyo caanool laga haasto beriiri sabiib iyo caanoole abadheegla iyo sabiib iyo caanool ay udhexaysaa weli bartamahay ku taala kilomitr markii la xisaabo dee ninkii abadheegla laga haasto sabiib iyo caanoole qorax kasoo baxan laga haasto oo dhexda ku jiro qatar ay kusugan yihiin meeshii marka waxaa danta ay ku qasabtay inay dhankan raba runta usoo ruuqansadaan ciidamada ma fahanti maalmihii lasoo dhaafay dagaallo xoogan oo ka socday degmooyinka iyo deegaanada gobollada shabeellooyinka iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen dhowr deegaan oo ay gacanta ku hayeen ciidamada dowladda federaalka bisha barakaysan ee ramadaan ee sanadkan ayaa ka duwan sanado badan marka laga hadlayo soomaaliya iyadoo ummadda soomaaliyeedna ay rajaynayso in ay ka xorowdo gumaystaha shisheeyaha salmaan axmed هلت أيامك بالبشرى رمضان الفتح المنتظر رحمات الله بنا تترى عمت كالغيث المنهمر
bisha barakaysan ee ramadaan ayaa ah bil ku suntan nasri iyo futuuxaad marka dib loo raaco sooyaalka taariikhda islaamka waxaana muslimiinta iyagoo ka faa'iidaysanaya khayrka bishan iyo fadaa'ilka ay leedahay ay sii laba jibaaraan cibaadaadka kala duwan oo uu ugu weyn yahay aljihaadu fii sabiili illaah لله عصائب من جيل لم يتبع أذناب البقر
laga soo bilaabo khaswadii beder ee yowmulfurqaan qur'aanka ku sumaday ilaa fatxigii weynaa ee maka oo allah casa wajalla ciseeyey muslimiinta shirkiga iyo ehelkiisana dulleeyey waxay mar weliba muslimiintu u xusulduubayeen in ramadaan aanu la mid noqon bilaha kale marka laga hadlayo dardargelinta jihaadka
ولم يهنوا في عيش الرقة والسمر رسموا للأمة bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada waxay soomaaliya uga dhigan tahay ramadaan ka duwan bilooyin badan oo aynu soo marnay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kor ululaya raayada fatxiga iyo tamkiinka ayaa kulaalaya magaalada caasimadda ee muqdisho oo ku jirta gumaysiga shisheeyaha in ka badan shan iyo toban sano oo xiriir ah toddobaadyadii lasoo dhaafay ciidanka xarakat al-shabaab almujaahidiin ayaa isku fidiyey dhul ballaaran oo ka mida wilaayaadka shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe kuwaasoo ah gobollo dirislaha muqdisho deegaanno iyo degmooyin istaraatiijig ah ayaana dib looga taagay raayada tawxiidka رمضان النصر مضت ذكرى كم مرت فيها من عبري degmada awdheegle deegaanada beriyle iyo sabiid oo ka tirsan shabeellaha hoose iyo deegaanada iyo degmooyinka ceelbaraf biyacadde guulane ceel cali axmed alkowthar cali fooldheere oo shabeellaha dhexe ka tirsan ayaa bishan ramadaan iyo maalmihii ka horreeyey ee shacbaan waxay noqdeen deegaanno ku soo biray boqorooyinka lagu dhaqo shareecada islaamka kadib markii dagaallo laisku hilboobay halkaasi ka dhaceen deegaanada ku teedsan waddada xidhiirisa muqdisho iyo afgooye ayaa si joogta ah waxaa loogu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo madaxyada ku xirtay bandiiradda guduudan ee ka tarjumaysa baycatulmowt waxayna u muuqdaan kuwa sugaya awaamiirta kama dambaysta ee uga imaanaysa hoggaankooda ramadaan kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada waxay rajada ay naawilayaan muslimiin badan oo soomaaliya tahay inuu noqdo ramadaankii nasriga iyo tamkiinka iyo in la iska dulqaado hiryada gumaysiga ee waayada dheer saaran ummadda soomaaliyeed dalkana laga hirgeliyo dowlad islaami ah oo muran la'aan dastuurkeedu yahay alkitaabu waasunna wayaquuluuna mataahu qul casaa an yakuuna qariiba
فيه يحكم بالصلاة فيه كل حاسد فيه يردع كل فاسد فيه يعلم كل جاحد أننا أسد البطاس
dagaallo xoogan ayaa weli ka socda qaybo ka mid ah gobolka amxaarada ee dalka etoobiya tafaasiil warkaasi ku saabsanna waxaa halkan ka soo jeedinaya waryaheena cabdalla mukhtaar maleeshiyaadka amxaarada ee faano ayaa waxa ay mar kale weeraro xoogan ku qaadeen askar ka tirsan dowladda xabashida itoobiya oo ku sugnaa gobollo uu ka mid yahay gobolka amxaarada waxaana la soo warinayaa in maleeshiyaadkan ay la wareegeen magaalada meerawa oo soddon iyo afar kilomitir u jirta magaalo madaxda gobolka amxaarada ee bahardaar dagaallo culus ayaa dhacay ka hor inta aysan qabsan magaalada kuwaasoo ka dhashay khasaare culus oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana sidoo kale ay kooxdu kamiin u dhigtay booyado shidaal oo ku wajahna magaalada bahardaar kooxda faano waxa ay sheegtay in dagaalada cusub ee dhacay ay ku dishay askar badan oo ka tirsan dowladda xabashida itoobiya ayna gacanta ku dhigeen maxaabiis dagaal dowladda itoobiya ayaa haatan wajahaysa dagaallo xoogan oo ay kala kulmayso jabhadda faano oo dhowaanahan wada weeraro xoogan oo ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray xukuumadda uu ra-iisul wasaaraha ka yahay abiy axmed maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale gobolka amxaarada ee dalka itoobiya ay uga dhaceen dagaallo laayaan ah oo ay geysteen maleeshiyada faano kuwaasoo weerarka ku dilay ugu yaraan saddex boqol soddon iyo shan askari halka ay ku dhaawaceen boqol konton iyo shan kale sidoo kalena gacanta ku dhigeen maxaabiis dagaal oo ka tirsanaa dowladda xabashida itoobiya haweenka ku nool deegaanka kuyabarow ayaa mar kale hadiyado ku wareejiyey ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay ku jiraan jiidaha hore ee dagaalka warbixinta warkaana maxamed sheekh ayaa haya shabaanka bilaabay rabbigayna waa hashakuur shabaab waa dahad socdo daa'in soo dirsaaday weliba diintay rabaan dadka inay baraan kana dulqaadahan damiir lawahan ku daagay dacwada gaarsiiyeen dadkahoodan la wada dulmiye dugsiya u dhisahan si ay diinta uga dhargaan dibadda ayagoon u bixiin dee waxbarasho heela
waa munaasabad ballaaran oo maalintii shalay ka dhacday deegaan weynaha kunye barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya waxaana la iskugu yimid mid ka mid ah waxyaabaha ay caanka iyo caadada u leeyihiin kuna tilmaaman yihiin dumarka kunye barrow kuwaasoo hadiyado qaali ah ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku jira jiidaha hore ee dagaalka halkaasoo ay kula loolamayeen ciidamada dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo askarta shisheeye ee duulaanka kusoo galay dalka soomaaliya sahaydan ay wareejiyeen haweenka ayaa ahayd mid badan taasoo martidii ka soo qayb gashay aad ugu farxeen hindha ku dirsadna ahayd sida ay hadalka u dhigeen xafladan haddii wareejinta ah ayaa waxaa ka soo qayb galay waxgarad ogaasyo iyo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee deegaanka kunye barrow taabacsanna xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale waxaa madasha goobjoog ahaa oon meeshaan ka marnayn dumar badan kuwaasoo markaad weydiiso danta ay ka leeyihiin haddii wareejintan kuu sheegaya inay la garab taagan yihiin walaalahooda mujaahidiinta taas beddelkeeda markaan isbarbardhig kooban aan ku samayno dumar kooban oo dhowaan ka soo muuqday warbaahinta ku hadashaafka dowladda federaalka ayaa iyagana geestooda sheegay inay bixiyeen cuntooyin fudud waxayna sheegeen inay ku difaacayaan dimuqraadiyada ay ku dhaqanta dowladda federaalka dumarka ku nool wilaayaadka islaamiga ah iyo kuwa gadaal ka soo riixaysa dowladda federaalka ee igu sawirta ah ayaa waxaa u dhexeeya farqi weyn oo aan xaddi lahayn taas oo labada darafba ay dhinacyo kala duwan ay hiigsanayaan waana kaafiyo kali dheeri sida ay marar badanba sheegeen waxgaradka dumarka dhowaan soo bandhigtay dowladda federaalka ee ay sheegeen inay wax bixinayeen ayaa la sheegay inay waxbixinta ugu daysanayeen haweenka ku nool wilaayaadka islaamiga ah balse waxaa kala duwan oo mug iyo miisaan leh waxyaabaha labada dhinac ay kala bixinayaan dumarka ay soo bandhigtay dowladda federaalka ayaa bixiya waxyaabo ay ka mid yihiin sabaayad iyo burqaleel ah kuwaasoo ay sheegayaan inay u talagalaan ciidamada dowladda federaalka halka haweenka muslimaadka ah ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada al-shabaab ay geestooda bixiyaan sahay dhan oo in muddaha la isticmaali karo taas ayaa ah waxyaabaha ay ku kala sarreeyeen labada dhinac umuleyla oo ka mid ahayd haweenkii wareejiyey hadiyadaha loogu talagalay militariga al-shabaab ayaa saxaafadda la wadaagtay waxyaabihii ay bixiyeen magacayga waa umuleyla oo joogto deegaanka kuwiinbaro alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacd asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baansalaam
waayahay maxaad wareejiseen maanta halkan waxaan ku wareejinaynaa agab ka kooban dhowr shay ay ka mid yihiin buskud boqol iyo konton loor iyo timir soddon iyo saddex kartoon caano afartan afartan oo xabo saliid oo qoryaha lagu safaystay lixdan iyo sideed xabo ah kareenka kaneecada laga marsado soddon iyo labo xabo ah bacoha bacaha buskudka wiilasha koritaano oo toban iyo shan bokis ah biyaha caafiga oo labaatan kartoon ah annagoo halkaaneta aan xadiiskii nabiga sala alla alay wasalam ahay oo ahay qofkii qof duulaayo diyaariyo wuxuu la mid yahay asigoo duulay wiilasha mujaahidiinta oon waxaan jecelnahay inaan kala qayb galno jihaadka ay ku jiraan gaalada kula jihaadayaan annagoo ay gabdhaha degmada kuwiya barow waxaan rabnaa walaalihiin u wareejin intaas waxaan rajaynayaa inay naga aqbalaan anigana waxaan rajaynaynaa in alla subxana watacala naga aqbalo intaas inka badanna aan usoo diyaarino aan diyaar lanahay wax walbo ee wiilashaasi maxay ahaato ay u baahan yahin inaan diyaarino cadowgoodana alla subxaana watacaala aan la sabartanno qaar ka mid ah haweenkii ka soo qaybgalay xafladda ayaa la dhex marnay mikrofoonka warbaahinta islaamiga ee alfurqaan kuwaasoo aan wax ka weydiinay sida ay u arkaan hadiyadaha ay wareejiyeen iyo guulaha ay gaarayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magaceyga waa umu qansaa oo ku nool degmada kuwiya barow halkan maanta maxaa ka dhaca halkan waxaa ka dhaca maanta agab loogu talagalo walaalaha mujaahidiinta furmaha joogo oo ribaadka ku jiro agabyo yaryaroo fudud ay ku afuraan aan ugu diyaarinay marka ilaahbaa mahad iska leh waayahay dantaad ka leediin maxay tahay marka
danta aan kaleenan maxay tahay wiilashaas mujaahidiinta oo furmaha ku jiraan oo cadowgooda lafa saartamayaan oo nagu soo duula cadowgaas inay xijaabkeena naga dhigaan rabaan oo gabdhaheen inay kufsadaan rabaan marka wiilashaana garabkana dhiigeeda daadinayaan annaka inaan garabkooda noqono oo hiiliho aan la taagnaano walahi waa ku faraxsannahan maasha allah boqol boqol in cadowgan laga bixiyo wadanku aan rab lahayn na laga saaro etoobiya si gaar ahaanba magacay waxaan dhahaa umu khaalid insha allah joogtan ka dhigan haddii ilaahay qadaro mana kala joojinayno saacad walbay habeen walbay gooralban waa u taagannahay ama guriga haata ama darasada haata gacanta ayaan ku haynaa mana joojinayno biidnillahi baar iyo cid nagu amartay midna ma jirto ilaahay fadligiis horta ilahay awoodiisan ku sameynay bacdallaahina annaga maskaxdeena iyo damiirkeen dadnimadeena ku samaysanay waxaan u yeelayna wax kale maahan raayad aan hoos gargareyn dhiig walaalahan aan hoos gargareyna in anaguna garabkooda taagnaano maxay ahaytoon oon dadnimadeenana muujino wixii aan hiil iyo hoo haynan aan la garab istaagin walaalaheen ayaa anagu isku dul saarno isku xilqaanay cid nagu qasabta ma jirto walaayo kastoo ay degan yihiin goor muslimiinta xijaab qaata ay joogto inay dadaasho oo shaqadan iyo camalkan hadda socday waxay ahaytoon ay xamladan hadda cusub ee dhinaceeda ka gasho kulley gabdhaha waalahaanana maasha allah inta badan shaqada wayba hayaan oo hadda walaayo laga jiifaa ma jirto haddana waxaan ka rabaa oon u sheega inay ka badiyaan oo aanay ka seexan oy hooshan wadaan oy habeen usoo jeedaan oo maalin usoo jeedaan siday wiilasha usoo jeedaan annagu inaan shaqada ugu soo jeedno oo mataqaana hiil iyo hooy la garab istaagno oon walaalaheen aanay waxba tabinba insha allah awoodeen aan duldhigno ayaan ayagan walaalaheen u sheegaya meel bay joogaan si kastaba aatee dumarka ku nool wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u kala baratamaya sidii ay hadiyado qaali ah ugu wareejin lahaayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku jira furiimaha hore ee dagaalka kuwaasoo geylan adag kula jira ciidamo kala duwan oo isku dhaf ah sahyadan ay wareejiyeen haweenka kunya barwa ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maalmo qura ka soo wareegatay markii sidaan oo kale wareejiyeen dumarka hadiyado badan kuwaasoo la filayo inay gaareen halkii loogu talagalay warkan waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan ugu dambayntiina ciidanka suudaan ayaa dib ula wareegay gacan ku haynta goobo istaraatiiji ah oo dhaca galbeedka caasimadda dalkaasi ee khartuum ciidamada suudaan ayaa horumar cusub ka sameeyey galbeedka khartuum iyagoo dib ula wareegay xarunta bangiga dhexe iyo dhismayaal ay lahaayeen shirkado iyo bangiyo dhowr ah oo ku yaala xaafadda almuqraan ee galbeedka khartuum intaa ka hor ciidanka suudaan waxa ay ku dhawaaqeen in bartamaha khartuum ay ku dileen boqolaal ka tirsan ciidamada taageerada deg dega ah dhankiisa taliyaha ciidanka militariga ee gobolka badda cas sareeyo guuto maxjuub bushra ayaa ugu baaqay reeru suudaan inay diidaan kala qaybsanaanta oo ay naftooda u huraan sidii ay u dhisi lahaayeen dowladnimada kadib markii uu dagaal ku dhammaado isagoo la hadlayay taageerayaasha ciidamada ee ku sugan magaalada port suudaan ayuu sheegay in dhowaan khartuum ay ka xoroobi doonto maleeshiyaadka taageerada deg dega ah isagoo ammaanay dhammaan dhinacyada ka qayb qaatay guusha ay ka gaareen xoogaga taageerada deg dega ah ee ku sugan khartuum geeska kale cabdifataax al burhaan oo ah guddoomiyaha golaha qarannimada ee suudaan ayaa xaqiijiyey in aysan wax gorgortan ah la geli doonin ciidamada taageerada deg dega ah kadib markii ay diideen inay hub ka dhigaan dagaal xoogan oo isdaba joog ah kadib ciidanka suudaan ayaa jimcihii ku guulaystay inay dib ula wareegaan qasriga looga aramiyo dalkaasi ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee khartuum kadib laba sano oo uu gacantooda ka maqnaa warkii oo idinkaga imaanayay warbaahinta alfurqaanna dhegaystayaal maanta halkaas haynoo joogo idina waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu